بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa microfonkii dubista cajaladaha alxuseini ama alxuseini islamic stereo and bookshop hargeysa halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii afraad ee siirada cumar bin khadaab waxaana inoo soo jeedin doona walaalkeen sheekh aadam xaji maxamuud cajaladahani waxa ay ka kooban yihiin saddex iyo toban cajaladood tanina waa ti afraad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله waxaynu ku soo jirnay taariikhdii cumar bin khadaab radia allahu canhu muhimadda aynu ka leenahayna in badan baynu ka hadalnay oo mana baahna inaynu dib ugu celinno waxaynu ka soo warannay xalay dhacdooyin fariida oo uu lahaa cumar oo ka dhexeeyey isaga iyo ricyaddii muslimiinta ahayd ee runtii uu mas-uulka ka ahaa iyadoo aynu halkii ka sii wadi doonno waxaa xusid mudan taariikhda cumar oo runtii ay ku daaleen culimmadu inay wax ka qoraan isla markaana si ballaadhan ay uga hadleen sidaynu hore u sheegnay kitaabkan aynu madkhalka ka dhiganay ee loo yaqaano adabaqaat alkubraa libnu sacad oo muxadisiintu ama ahluljarxi waatacdiil ay leeyihiin waa min asaxi lkutub inkastoo nin muxadisi uu wax ka sheegay laakiin jamhuurkoodu waxay leeyihin waa kitaab muctamada oo ay tahay in wax badan laga raajaco laakiin waxaynu hore u sheegnay si urursan waxaa uga hadlaa ninka loo yaqaano maxamuud shiid khadaab oo kaga warramay kitaabkiisa loo yaqaano alfaaruq alqaadid iyo kitaabka loo yaqaano allahuma salli calaa maxamed alriyaad alnadira oo allahuma salli calaa maxamed uu leeyahay almuxibu atabari haddaynu iska noqonno caawa waxaynu la bilaabaynaa cumar oo sida ibnu sacad uu ka warramay oo saciid binu yasaar uu soo saaray u baxay xajka saxaabo badanna ay israaceen oo sidaynu ognahay xajku waxa uu leeyahay manaasig badan waana meel loogu talagalay sanadkii inay ku kulmaan dadka muslimiinta ah oo dhani iskuna weydaarsadaan wax haddana ay leeyihiin ma aha muhimmad fudud intii meel wada joogtaa in shan goor ay isu yimaadaan sidoo kale allahuma salli calaa maxamedin wiiggii intii magaalo wada deganayba ay meel iskugu timaado wareega sanadkiina muslimiinta oo dhani ay isu yimaadaan xikmad badan baa ku jirta niman badan oo runtii nimanka islaamka riixo ah sawaan kaanuu min almustashriqiin am min gayri almustashriqiin min alkufaar ha noqdaan kuwa runtii islaamka ku adeegta ee haddana islaamka riixa ama kuwa kale ka fog ee gaalada aba ha noqdaane waxyaalaha aada uga hadlaan waxaa ka mid a xajka in la laciifiyo mafhuumkuu leeyahay cumar ayaa xajka u baxay sida uu ka warramay adabaqaat alkubraa libnu sacad waxaana runtii ay wada safreen inan ka mida inamadii la shaqayn jiro oo yasaar loo odhan jiray cumar markii ay xajkii soo dhammaysteen ayaa inankii uu la hadlay wuxuu idhi yaa akhi xajkii waynu tagnay waanaynu soo dhammaysanay walaakin kam anfaqnaa fi lxaji waxaad iga warantaa bal inta aynu ku bixinay xajkii aynu soo galnay ee kharashkeenna noqotay wuxuu yidhi shan iyo toban diinaar ayaynu bixinay cumar binu khataab baa ilmeeyey yaa akhi anfaqnaa maalan kahiira ugumaan talagelin buu yidhi in xajkeenna waa madiinay ka baxeen oo allahuma salli calaa maxamed waxay tegeen maka waa masaafad aada u dheer dad badan oo fara badanina wey wuu ugu tegey meesha wuxuu leeay shan iyo toban diinaar baa inaga baxay cumar aada bay ugu cuslaatay in safarkaa uu u galay xajka isagii saxaabadii raacday inay ku baxaan shan iyo toban diinaar shan iyo toban diinaar oo ku dhowaanaya boqol iyo konton riyaal oo sacuudiya waktigaasi maxay noqonaysaa ikhwaani fillaah marka loo eego iyadoo cumar binu khadaab uu gacanta ku hayey inta maanta carabi ay haysato oo dhowr iyo labaatanka dowladooda oo yurub uu badh xukumayey oo eshiya uu xukumayey oo africa uu badh haysto isagoo intaasoo dhan mas-uulka ahaa ayaa shan iyo toban diinaar uu bixiyey oo uu xisaabinayey inankii yasaar ay wada socdeen uu leeyahy laqad anfaqnaa kahiiran aada uga ilmeynayey isagoo le maalkii muslimiinta wax badan baynu maanta ka isticmaalna ikhwaani waa axibaayi fi illaahi waxaa xusid mudan marka maanta aynu joogno waayaha muslimiintu ay u taagan yihiin ee ninba ninka uu ka badsado adduunka muslimiinta ka dhexeeya uu ka fariisan yahay ee ninba ninka uu uga yacni degdego uu yahay nin ka horeeyo oo xagga hore taagan maxaa aynu ka sawiranaynaa marka aynu ag taagannahay cumar oo le shan iyo toban diinaar waxaa inaga baxay adduun aada u fara badan waa taariikhda aynu doonayna in dib loo soo nooleeyo si ay dadku u fahmaan muhiimadda ay shareecaddu leedahay iyo waxa laga faa'iidayo waxaa xusid mudan kamaa burayda alaslami oo ku soo saaray kitaabka dabaqaat alkubraa libnu sacad wuxuu uhi habeen habeenada ka mida ayaa cumar isagoo socod ku jira oo habeenkii aada buu u wareegi jiray cumar binu khadaab aada buu u socon jiray ilaa xad socodkaasi uu gaadhsiiyey inuu soo maro daafaha madiine oo dhan oo muslimiinta koonayaasha jooga uu u tago oo kuwa tabaalaysan uu wax ka ogaado guri buu soo ag maray gabadh muslimadii ay ka gabyeyso waxay leedahay hal min sabiilin ilaa nasri binu xajaajin fa ulaacibuhu gabadhaa gebigeedii waxa uu ka qabtay talow dariiq ma loo helayaa ninka loo yaqaano nasri binu xajaaj si caawa aanu u wada noolaano ayaa gabadho ay ku gabeesa marka cumar binu khadaab radia allahu canhu hal min sabiilin ilaa nasr binu xajaaj waxaa la idhi gurigii buu calaamadiyey cumar binu khadaab aroortii markii uu fadhiistay xafiiskiisii masaajidka ahaa ayaa nin muslim oo muslimiintii u shaqayn jirtay ka mid ahaa buu u yeedhay wuxuu uhi yaa akhi hal tacrif nasr binu xajaaj ma garanaysaa ninka loo yaqaano nasr binu xajaaj faqaal nacam ya amiira almu'min hada arajul min bani sulaym waa reerka loo yaqaano reer bani sulaym buu ka mid yahay buuri wa huwa rajulu xusna alwajhi wa xusna altuuli wa xusna alkhalq waa nin wejigiisu abuur qurux badan ilaahay u dhaliyey waa nin dhereer u dhashay waa nin qurux u dhashay buu yidhi idhab ilayhi waqul lahu ajib amiira almu'miniin wuxuu uhi ninkaa nasri binu xajaaj ee aad tiri waa nin ilaahay abuur siiyey oo qurux ilaahay u abuuray ninkaa u tago iigu yeer buy cumar binu khadaab nasri binu xajaaj ayaa la soo kaxeeyey iyadoo la wado ayaa waxaa loo keenay cumar binu khadaab radia allahu canhu waa nin haykalkiisa timuhu ay ka gedisan yihiin sifadii saxaabadu ay lahaan jireen markaa timihiisii buu eegay wuxuu yihi limada istacmalta haakada carafnaa waanu garanay in ilaahay abuurku siiyey buu yihi cumar bin khataab laakiin maxaa timahaaga wada sidaa ugu samaysay markaasaa timihii uu yihi nin xallaaq ah laygu yeedho timihii buu ka xeeray cumar bin khataab radia allahu canhu fastaada xusna markii uu timihii ka xiiray ayaa abuurkiisii uu kasii wanaagsanaado uu kasii qurux badnaado yacni waxa uu dhiibay cimaama uu yihi bal tacamam bal cumaamadaana isticmaal fastaada xusna cumaamadii markii uu xidhayna waa uu kasii magaratay siyaadsanaaday abuurkiisi faqaal laqad sadaqat hal min sabiili ilaa nasri bni xajaaj fa ulaacibuhu gabadhii xaq bay u lahayd buu yidhi inay tidhaahdo adiga oo kale yacni miyaa dariiq loo helayaa maanta ninka loo yaqaana nasri binu xajaaj laakiin aniga ayaa ku tusi doona buu yidhi cumar binu khataab waddo aanay dumarka muslimaadku kugu arkin buu yidhi ikhwaanii waa axibaayi fillaah culummada qaar waxa ay leeyihiin cumar binu khataab wuxuu u diray saaxaatuljihaad oo front linekii dee dagaalku uu ka socday buu u diray bay culimmada qaar yidhaahdaan qaarna waxay leeyihin maya wuxuu u diray basru u diray gobolkaasi oo aan laga aqoonin ayaa u diray wuu u yeedhay waxa uu ku yidhi waxaad u baahan tahay anaa kuu diyaarinaya laakiin madiine ugama baahnin buu yidhi nin dumarku ay hadal hayaan oo abuurkaagaasoo kale leh oo xaafadaha warwareega buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu ikhwaani waxaa xusid mudan magaalada yaro kooban ee aynu ku noolnahay ee tree kilometer square-ka ah ee aynu u samaysanay yacni dhowr kun oo gaadhi oo cadcad oo dhex wareega habeen iyo maalin ayaa ku wanaagsanayd inuu helo cumar binu khataab radia allahu canhu yacni hal min dariiqin ilaa nasri bni xajaaj fa ulaacibuhu wa ficlan ilaalinta cirdiga dadka muslimiinta ah waa shay waajiba islaamku shan buu ku dagaalamaa xifdu الnafsi xifdu الdiini waالnafsi wاlmaali wاlcirdi wاlard alqawaacid alkhamsi lilshariica shan baa shareecadda loo soo dejiyey kow waa diinta laba waa nafta saddex waa maalka afar waa cirdiga wey yacni waa sharafta masalan way adkayd oo cumar binu khataab waynagii sheegaynay xataa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam guriga dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa lama ogolayn in ay ka ag wareegaan saxaabadu waa guriga rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ilaa xad la gaadhsiiyey yacni fas'aluuhunna min waraa'i alxijaab xataa haddii aa wax weydiinaysaan min waraa'i alxijaab kala hadla ayaa amar looga dhigay intaa waxaa wehelisa ikhwaani fillaahi xayndaabka loo sameeyey si loo ilaaliyo ahalka dadka muslimiinta ah waa waa ikhwaani fi llaahi waxaa wax laga murugooda ah marka aada eegto wadciga maanta dadka muslimiintii ay ku nool yihiin fadlan yacni waxa weeye allahuma salli calaa maxamedin dee dadka aan innaga oo kale maxaynu haynaa laa shay sinadu waa shay lagu faano innaga gudaheeda ninku inta uu dumar la kulmo inta uu marfash sameeyo inta uu hablo badan ku xidhan yahay waxay noqotay shay faan noqdo oo yacni calaa mustawa alufuq yacni qofka kulankiisa lagu xisaabiyo waa waxaa u baahan inay ogaadaan kuwa ummaddan ka mas-uulkaa ونحن نقول أولا وأخيرا هذا حرام عند الشريعة waxaanu leenahay mar hore iyo mar dambaba waa shay xaaraanku ah shareecada waana shay u baahan in marka aynu ka hadlayno taariikhda cumar bin khadaab radia allahu canhu in lagu baraarugo saaxaadka khamriga saaxaadka yacni marfashyada ee lagu ururiyo yacni waxa weye cirdiyada dadka muslimiinta loogu xadgudbo ee la yaqaano ee macruufka ah ee salaadeenu aanay waxba tarayn haddiinaan wax ka sheegin يعني لا تنفعنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان ninka xumaan arkaa gacantiisa ha ku bedelo hadduu awoodi waayo ha ka hadlo hadduu awoodi waayo ha ka aamuso aamuska marka ay gaadho alimaam ashaafici raximah ullah laabudda an yahjara almaru fii makaani almacsi marka ay qofka u gaadho inuu odhan kari waayo waxaasi waa xumaan waxay tahay bay culimmadu yidhaahdeen waa inuu meeshaa qofku iskaga haajiro meesha aanu odhan karin waxaasi waa xumaan ikhwaani cumar ninkaasi gabadha muslimadii ay leedahay nasr isagoo aan gabadhii u tegin isagoo aanay gabadhii is arag isagoo aan gabadhii kaxaysan ayaa fitnadiisa darteed loogu xiiray waxaana la yidhi madiine maadaama dumarku ay sidaa uhayaa u hadal hayaan hala mustaafuriye si fitnada loo joojiyey waxaa la yidhaha waa la mustaafuriyey yacni fa yani magaratay nufiya ilayhi ila albasr waxaa xusid mudan cumar oo leh yaa bani sulaym umaan yeelin sidaasi waanan babixiyey si muslimiinta loo ilaaliyo guryahooda ayuu yihi cumar binu khadaab radia allahu canhu gurigaa uu cumar calaamadiye wuxuu ogaaday gabadha muslimadda in laga maqan yahay ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi ma waxay noqotay dumarkiina lagaga tegey inay ku hadal hayaan iyadoo ay tahay iyadoo saaxaadka jihaadka raggooda ay ku maqan yihiin inaad adigu ku dul warwareegto buu yihi oo ay ku hadal hayaan bu yihi cumar bin khadaab radia allahu canhu nursiluk ilaa saaxaati iljihaad haddii kale meel basro la yidhaahdo oo dhandhanaankuna ku yaryahay ayaanu kuu diraynaa bu yihi cumar bin khadaab radia allahu canhu waxa xusid mudan habeenkaasi habeen kale oo xigay ayaa cumar isagoo wareegaya sidiisi leeg ayaa waxa uu xusuustay dumar muslimaata oo guri ku wada hadlaya ayuu ag maray marka dumarkiiba isweydiinaya yaa madiine ugu qurux badan bay yidhaahdeen man axsanu nnaas fi lmadiina markaa dumarkiibaa sheekaysanaya faqaalat ixdaahunna abuu di'bin waxaan u malaynayaa bay tiri ninka ugu quruxda badani inuu yahay ninka loo yaqaano abuu dib fa cumar markii aroornimadii la iskugu yimid sa'ala axadu asacaaba hal tacrif abu diib waa ninka loo yaqaano abu diib ma taqaanaa buu yidhi qaala nacam huwa min bani sulaym waa reerkii uu ka dhashay ninkii hore waa min reer bani sulaym buu yidhi wa abu diib nafsuhu min bani sulaym abu diibna min reer bani sulaym baa buu yidhi asu yidhi nacam igu yeedh buu yidhi ninkaas abu diib baa loo keenay cumar baa eegay isaguna sidii kii hore nin abuurkiisu uu faatin yahay oo ilaahay qurux u dhaliyey inuu yahay ayaa u arkay cumar binu khadaab isaga waxaa la yidhaahdaa laba waalid oo culculus baa wahayey cumar binu khadaab ayaa ku yidhi maxaad yeelaysaa buu yidhi adigana waan kaa saarayaa buu yihi madiina waayo xalay qisadaasaa dhacday ma aanu doonayno dumarka muslimaadkaa nin fitneeyo oo ay ku fitnoobaan marka waa lagu mustaafirinyaa bu uhi cumar binu khadaab basra oo saaxiibkaa aanu u dirnay ayaanu kaa daba diraynaa buu yihi ninkii aada tolka ahaydeen ikhwaani waxa uu u yeedhay labadii waalid cumar binu khadaab wuxuu yihi maxaa uu idiin qaban jiray waalidka aada baa islaamku u ilaaliya wuxuu yihi intii uu idiin qaban jiray iyo labanlaabkeedba anaa idiin qabanaya buu yihi cumar binu khadaab radia allahu canhu aniga igu hadlay intuu idiin qaban jiray iyo in laabta laakiin waxaa inoo ballanaa ninkaasi inaanu madiine joogin sidii baa lagaga saaray madiina ninkii abu diib la odhan jiray wuxuu yihi diib yani kelimatu diib diib yani wuxuu yihi waaba diibkii la sheegayay buuri oo eyeygii ugaadhsanayay dumarka muslimaadka aba show adiguu ahaa buuri halkaasu cumar binu khataab xumaan ficlan kumuu arag laakiin waxaa ku fitnoobay dumarkii muslimaadka ikhwaani cirdu اlahli cinda ashariicati daruura qofka muslimka ah ehelkiisa in la ilaaliyo oo gurigiisa la ilaaliyo waxay ka mid tahay qawaacidda shanta ah ee shareecaddu ay leedahay xataa iska daa in lagu xadgudbo dumarka guri jooga oo shareecaddu waxaanay ogolayn haddii xumaan reerkaasi uu samaynaye inaad meel xun ka eegto ayaa la diiday iska daa inaad u xadgudubto oo aada xumaan uula bareero qofkii ehel meel degan sawaan kaanuu nisaan oo ama habla ha noqdaan ama ma garatay inuu xadgudbo iska daayo waxaa la diiday qofku inuu u gudbo gurigaasi waxa gudihiisa ikhwaani fi illaahi cumar bin khataab radia allahu canhu oo runtii sifeeyey mujtamacii islaamiga ahaa ee khilaafadu ay hogaaminaysa waktigaasi waxaa xusid mudan maalin maalmaha ka mida ayaa cumar bin khataab radia allahu canhu loo sheegay ciidamadii muslimiinta ahaa ee ciraaq joogay in dhib badani ay soo gaadhay oo ciidamo badanina ay ku soo urureen sidoo kale dhibta haysataana ay aada u badan tahay markaasa waxaa la yidhaha aroornimadii buu baxay waa uu ka lahay si uu allahuma salli calaa maxamedin usoo ogaado bal dhibta jirta jihadii ciraaq waddadeedu ay gelaysay ayaa u tegey waxaa la idhaha markii ay cadeedu qabatay ayaa allahuma salli calaa maxamedin nin baa ku soo baxay faras aada u eriyaya markaa ninkaa muslimka ah faraska uu aadka u eriyayo waxaa arkay ninkan labada mare ee cadcad laba goo cadcad sita oo gadhla oo nin dheer oo xoogan oo laakiin sabayashii iyo boorkii uu ku dhacay markaasaa wuxuu taagan yahay meel madiine ka soo baxsan waddadii uu ka soo galay ninkii muslimka wuu salaamay dabeet faraskiisu xoog buu u socday cumar ibnu khataab baa ka soo daba cararay umuu joojin ninkii muslimka ah madiine markii uu soo galay ayaa gurigii ugu horreeyey buu weydiiyo yihi mey guriga amiir almu'miniinku markaasuu yihi qofkii la hadlayey ayaa ku yihi man ant kaasuu yihi ana rasuulu min alciraaq waxaan ahay nin deg dega oo lasoo diro ciidamadii muslimiinta ee ciraaq ka yimid waxaanan u socdaa amiir almu'miniinka oo ficlan cumarna wuxuu kusoo dhaafay waddada markaa cumar wuu gartay inuu yahay nin qariiba siduu u socdana inuu warsida wuu garto wuu kasoo daba dhaqaaqay laakiin dee faraska wuu eriyey saxaabigu cumarna wuu soo lugeeyey ninkii muslimkaa baa u tilmaamay wuxuu yihi gurigaasi ayaa uu cumar bin khataab galaa saxaabigii baa gurigii garaacay markii uu gurigii garaacay ayaa caatika binti sayd oo runtii gabadhiisii ahayd baa ka furtay waa uu salaamay wuxuu yidhi amiir almu'miniinkii ma jooga waxay tihi maya oo miyaanad waddadaa ka soo gelin maya waan ka soo galay dee saakaba siduu u baxay warkaasuu raadinayo waxaan u malaynaya inaad soo dhaaftay bay ku tihi gabadhii muslimadda ahayd arrinkii markii uu sidaa ahaa oo ay fadhiisisay waxoogaa yaroo ma garatay jicsina oo guriga yaallayna ay siisay ayaa cumar binu khataab albaabka uu garaacay markaasuu cumar soo galay saxaabigii buu salaamay markaasuu yidhi anta rasuulun min alciraaq adiguma waxaad tahay nin laga soo diray ciraaq qaala nacam maxaad iigu naxariisan weydi buu yihi inaad isukay taagto oo de miyaanad da-dayda arkay markaa cumar binu khataab buu ku yihi yaa amiira almu'miniin kumaan garanayn buu yihi anigana waxaa laysoo faray inaanan cid la hadal ilaa aan adiga kula kulmo sidaasaan kuusoo dhaafay waxaanan raadinayay gurigaagii welina maan fadhiisan buu yihi gurigaaga ka hor meelna ismaan taagin buu ku yihi halkii bay isku salaameen wuxuu yihi ka waran ciraaq wuxuu yihi wallahi khayr badan baa jiray ilaahay guulna waana siiyey laakiin waxaanu u baahan nahay ciidan kale oo nalagu xoojiyo marka cumar bin khataab ayaa saxaabigii soo dhaweeyey guriga martida ayuu u diray wuxuu ihi berri toole bacda subx waxaynu kusoo wada tukanaynaa almasjid annabawiyi fi lmadiina waxaanad uga warrami doontaa muslimiinta warkii aada sidii oo caama iyo warkii dhulka aada ka timid ka jiray ayaad muslimiinta u sheegi doontaa waxaa xusid mudan cumar oo dee la doonayey oo la garan waayey ikhwaani fillah oo saxaabigii uu garan waayey inuu cumar yahay iyo inaanu ahayn leanna cumar bin khadaab muu ahayn mid ka soocan saxaabada gudahooda yacni ka mid baa u ahaa kama uu dhex soocnayn lidaalika may garanayn saxaabada masalan qofku marka uu lix sannadood maqnaado ama allahuma salli calaa maxamed saxaabada qaarkood baa dee markii uu rasuulku diray ku istishaaday qaar baa dhowr iyo toban sannadood aanay sarag oo mar dambe ay sarki jireen intuba muddada ay sarkaan dee isbeddel badan baa dhowr sannadood dhacayo oo qaarkoodna waxaaba laga yaabaa intay islaameen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ay ku islaameen inaanay cumarba isarag oo mar dambe un ay kulmeen ama can dariiqi arasaa'il halka ay joogaanun warkiisa ay cumar binu khataab radia allahu canhu ku hayeen waxaa in la xuso ay tahay cumar oo warwar badani uu ku hayay dadkii muslimiinta ahaa ee uu mas-uulka ka ahaa ee ciraaq joogay oo bacda subax waddadaysa sii taagay isaga oo u taagan inuu wax ka ogaado warkaa dadka muslimiinta ah oo dabayshii ay qabatay oo cadceeddaa taagnaa isagoo awoodayey boqolaal kun oo muslimiina oo dadkii muslimiintaee hoos imanayay taladiisa ah oo saxaabiga uu yidhaahdo warqadaa qaad oo teniskee warqadaa qaad oo andaakiyae warqadaa qaad oo madaayinge waa dhul intee boqolaal kun oo kilomitir la soconayo ayaa saxaabigu aanu istaagi jirin inta uu tukanayo iyo inta allahuma salli calaa maxamed raashinka oo isticmaalayo mooyaane ilaa uu warka halkiisa gaadhsiiyo isagoo intaas oo dhan haystay ayaa uu doonayay isagu in ay hawsha ku dhacdo waxaa xusid mudan goor barqo ah oo cumar uu runtii dibadda u baxay oo dabayl badani ay dhacaysay ayaa waxaa ka tegay ka daba tegay cali bin abi aalib waxaana doonayay inuu ogaado bal cumar bin khadaab waxa uu u socdo aada buu u socday waa uu ku daba daalay dabeeta markii dambe wuxuu arkay cumar oo soo noqday wuxuu yihi ya amiir almu'miniin maxaa kugu dhacay wuxuu yihi geelii sakada ee muslimiinta ayaa neef baa tiradii ka maqan marka neefkii ayaan raadinayo waxaan doonaya inaan neefkii soo helo buu yihi cumar bin khadaab radia allahu canhu markaasaa cali bin abi aalib intuu ilmeeyey ayuu yihi laqad atcabta man bacdaka yaa cumar ilaahay baan ku dhaartee ka kaa dambeeya ee doonaya inuu talada muslimiinta qabto ee doonaya inuu muslimiinta hogaamiyo waa daalisay buu ku yihi cumar bin khadaab radia allahu canhu yani wuxuu ka yaabay neef maqan oo dad muslimiin ay u xil saaran yihiin oo markuu tiradii ka waayey maadaamay yihiin hantidii muslimiinta cumar uu baxay oo uu raadinayo low casarat baqla fi lciraaq lasa'alanii allahu subxaanahu watacaala lima lam tuslix laha ariiqa yaa cumar adigu waxaad ka sheekeynaysaa buu yidhi neefka madiine jooga ee lumeye haddii buu yidhi hal ay ku turunturooto waddada ciraaq lasa'alanii allahu subxaanahu lima lam tuslix laha ariiqa yaa cumar ilaahay ba ay weydiinayo wuxuu odhanayaa cumarow maxaad waddada ugu hagaajin weyday waddada ciraaq ku taalla neefka ku turunturooday maxaad ugu wanaajin weyday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ay weydiinaya ayaa uu leeyahy cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan cumar bin khadaab oo marka laba qofoo muslimiin ay isula yimaadaan ilaahay aada u baryi jiray isagoo ooyaya waxaana odhan jiray allahuma acinnii calayhima ilaahay uu labadoodaba iiga gargaar waayo mid waliba wuxuu doonayaa buu yidhi inuu ileexsado oo aan garta isaga u qaado marka waxaa la marka laba qof isula yimaadaan ilaahay buu xusuusan jiro waa ilmeyn jiray isagoo ilaahay barayay ilaahay ou iiga gargaar inaanan midna dhinaca saarin ka kalena allahuma salli calaa maxamedin cumar la hadlaya sidaasuu odhan jiray cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa in la xuso ay tahay gabadh muslimada oo umu shifaa la odhan jiray ayaa maalin waxa ay soo daba martay carruur dhallinyara oo runtii si habsamiya u socda oo ya- yaqsuduuna fi lmash xaggii socodkay dhexdhexaysanayeen hadal hoosena way ku hadlayeen markaasa waxay tamhiiliyad ku samaynayeen in ay iska dhigaan cumar binu khadaab oo kale faqaalat waxay tidhi maada antum qaaluu nustaak yani waa dhallinyartii bay gabadhii la hadashay markaasay tidhi socodkiiniina si wanaagsan baa u socotaan hadalkii waa yaro gaagaabsanaysaan asluubkiinu aada buu wanaagsan yahay waa maxay sidani faqaaluu waxaanu doonaynaa inaanu noqono niman cubaada oo dariiqa ku toosano sida cumar binu khadaaba markaasay xusuusatay cumar binu khadaab waxaanay tihi waa sidaa sheegteen waa waxiidun min nawci waa nin ilaahay subxaanahu watacaala isu dhiibay oo runtii keli ah waxaa xusid mudan ayaa u yimid cumar binu khadaab radia allahu canhu markaas waxaa la yidhaahdaa dhowr saxaabi baa usoo diray oo cumar kana mahiiba طalca waxaa la dhaha aragtidiisu way haybad badnayd markaa dadkuna aad bay runtii yani u ixtiraami jireen alla kacabsigiisa badan darteed waynagii ka sheekeynay musana binu xaarisa oo ahaa saxaabigii ka dagaalamayey ardulciraaq oo khaalid la mid ahaa xagga yani tababarka iyo dagaalka xataa inuu ku riyooday cumar oo ooyaya oo la hadlaya oo ruuxdiisii ay raadaysay oo warqadii ay ugu horreysay riyadii saxaabadii markii ay maqleen iyagoo arrintii diidan ayaa ru'yadii ay ugu horreysay marka ikhwaani fillaahi waxaa la yidhahda cabdiraxmaan binu cawf ayaa waxaa soo diray cali bin abi aalib iyo cusmaan binu cafaan iyo salxa bin cubayd allah iyo zubayr ibnu alcawaam waxay dhahan u tageen cumaro waxaad u sheegtaa in ad adayg uu jiro laga dareemaya wuxuu idhi yaa cumar saxaabadii dee waad ad adagtay baa la leeyahay maxaa tala ah marka cumar baa ku yidhi yaa akhi laqad lintu linnaasi xataa khashiitu laha fi lliini dadkii baan u dabcay u dabcay u dabcay ilaa aan isidhi dabacaasi wuxuu keeni doonaa islaamkii in loo soo dhaco cali bin abi aalib waa lala dagaalamay cusmaan binu cafaan waa lala dagaalamay laakiin cumar binu khadaab radia allahu canhu toban sannadood iyo lix bilood oo uu talada muslimiinta hayay waa la waayey cid dhaqdhaqaaqda kullu man araada alfitnata arkasahu fii makanih xataa ninkii fitanka bilaabay dagaalkii cusmaan lagu dilay ee cali bin abi daalib dilkiisa uu ku dhammaaday ee bilaabay ee assuweyq loo odhan jiray muxuu ka helay cumar binu khadaab radia allahu canhu waa ninkii mabda'u rajciya waa ninkii bilaabay nebiyullaahi muusa calayhi salaam cafwan nebiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo noqonaya maxamed baaba ka fadli badnaaye muxuu u soo noqon waayey waxay la tahay inaan la fahmino wuu soo noqonayaa fitnadaasuu ku dhex abuuray saxaabada cumar binu khadaab baa maqlay wuxuu ihi hala keeno waxaa loo keenay madiina wuxuu ihi hala jaldiyo sidii jeeda loogu waday ayaa haraggii ka baxay haraggii markuu ka baxay buu yihi hala soo daweeyo markuu ladnaaduu jidhkiisii sidii kusoo noqday ayuu yihi ha lagu celiyo walaa tas'aluuhu shay-a waxna ha weydiinin markii labaad markuu haraggii ka wada baxay buu yihi haddana ha la daweeyo waxaa ku soo noqday haraggiisii markii saddexaad buu yidhi ha la jeljiyo ilaa haragga lagaga saaro saddex goor markii uu haragga ka saaray ayuu yihi maada taquul ya bnu suwayq atuxadisu shay-an bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ma adiga ayaa doonaya inaad abuurto bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa doonaysaa fitno inaad muslimiinta ku abuurto aan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ku jirin miya khilaafkii saxaabada waa ninkii bilaabay markii uu dhintay cumar bnu khadaab radi allahu canhu assuwayq idan cumar waxay saxaabada odhan jireen idaa dahaba cumar raqa alislaam waa nin dakiya oo u dabacsan muslimiinta toosan isla markaa u foojigan halka islaamka looga soo dhacayo lidaalik ayaa waxaa la yidhaahdaa muslimiintu ay ahaayeen calaa طariiqin waaxid toban sannadood iyo lix bilood ayaa waddo keliya ay muslimiintu haysteen reer beni maqsuum baa u tegay khaalid bunid radi allahu canhu markii la casilay waa reer tiro badan oo marka loo eego reerka uu ka dhashay allahuma salli calaa maxamed cumar bin khadaab radia allahu canhu dee ka hub badan oo ka rag badan oo ka adduun badan waxay ku idhaahdeen limaada yacsiluka cumar muslimiintii oo dhan baad haysataa mujaahidiintii oo dhan baad haysataa amaa wa ibnu lkhadaab xayun falaa cumar intuu leeyaha nool yahay wuxuu ihi cid dhaqdhaqaaqi kartaa ma jirto wa khaalid bin wid radi allahu canhu ama waibn lkhadaab xayun falaa walimaada ya khaalid way weydiiyeenoo maxaad u leedahay cumar mark inta uu nool yahay wuxuu ihi kula shayin yaduubu amaamah wax wal oo adduunye ah oo aan aakhiro ku xidhnayn wuu dhalaalayaa cumar marka lala hortago buuli yani waxaan ku kalsoonahay casligayga inuu yahay qadiyad islaamkii khilaafada u dana ayaa u lahaa markaa khaalid bin radi allahu canhu ikhwatii fi llah cabdiraxmaan bin cawf ayaa uu la hadlaya walaal wuxuu yidhi waan istabciyey istabciyey ilaa aan arkay buu yidhi dabaca badani in ay keenayso in islaamka loo soo dhaco dabeeto haddana xaqii baan ku adadkaaday buu yidhi ilaa aan argagaxay markaasuu aada u ooyay cumar oo aan isli malaa xaqii muslimiinta aad ku xadgudbaysa oohintii uu hortaagnaaba gadhkiisa buu xisay markaasaa cabdiraxmaanna uu ku daray ufin liman bacdaka yaa cumar ilaahay baan ku dhaartee waxaanu leenahay buu yihi cidda adiga kaa dambaysaa uf baanu nidhi buu yidhi ufin liman bacdaka yaa cumar yani wuxuu leeyay adigu haddaad muslimiinta ka tagto garan maayo cidda aanu raacayna buu ku leeyay cumar binu khadaab radi allahu canhu waxaa xusid mudan maalin maalmaha ka mid a ayaa nin muslimi usoo galay oo aan ka garanayn saxaabada cumar wuxuu ahaa nin dheer oo ilaahay dherer u dhaliyey oo ilaahay quwad u dhaliyey laakiin kaana ka axadi asxaabi wuxuu ahaa mid walaaladii la mid ah ayuu ahaa marka nin muslima usoo galay oo aan garanayn faqaala anta cumar qaala nacam ma adiga ayaa cumara buu yidhi aasuu yidhi haa qaala waylun laka yaa cumar min allah cumarow hoog baa kuu sugnaaday buu yidhi oo kaaga sugnaaday xagga ilaahay subxaanahu watacaala marka cumar binu khadaab ninkii waxba ugumu darin waylun laka yaa cumar min allah marka cumar binu khadaab sadma ayaa ku dhacday hoog baa ilaahay kaaga sugnaaday nin muslimuu diray wuxu uhi war ninkaa muslimkaa ka daba tago bal walaal soo weydiiyey waxaa jira wuxuu yidhi waxaan ka cabanayaa cayaad binu kamnam oo runtii ka mida nimanka uu talada u dhiibay ayaan ka cabanayaa buu yihi cumar markiiba diiwaanka muslimiintuu tegay warqad buu qoray wuxuu leeyay cayaad binu khanam iskumaynu ogeyn talada muslimiinta inaad leexiso waa axad alikhwa min almuslimiin waxa uu sheegayaa in dhibtaadu ay badan tahay maanta laga bilaabo muslimiintaad ka mid tahay markaa taladiibuu halkii kaga wareejinaya waa gobol dhan waa weli dhan oo muslimiintu ay leeyihiin ayaa casligiisu uu ku soo baxaya qof muslima oo ka cabanaya oo uu ka xadgudbay ayaa cumar binu khadaab uu go-aan kaga gaadhaya qoraalkii uu sameeyey markiiba maxamed binu maslama ayaa loo dhiibaya oo laleeya gaadhsiiya waayo talada muslimiinta iyo hoggaanka sare ee saxaabada waxaa la doonaya inuu noqdo mid saafiya ka safaa'i shamsi sida iftiinka ma garatay qoraxdu ay leedahay inuu noqdo ikhwaani fillah waxaa xusid mudan cumar bin khadaab radia allahu canhu oo inan yar oo madiine bartankeeda maraya oo aada u da-yar ayuu gacanta qabsaday markaasuu leeyahy yabni udcu lana lam yugtab laka shay-an ilaahay noo bari buu leeyay adiga ayaa caruura oo madiine ku dhex nooloo ku dhex dhashayo weli aan dembigaagii la qorinay ilaahay subxaanahu watacaala inoo bari madiinuu dhex wada isagoo le ilaahay subxaanahu watacaala inoo bari isagoo dareensan alla ka cabsiga iyo alla oo qofka u dembi dhaafo nin qofka muslimkii uu ku nabadgelayo ikhwatii fi llaahi waxaa xusid mudan cumar binu khadaab radia allahu canhu oo safar ku jira ayaa waxaa la yidhaahdaa oo shaam waddamadaa shaam cafwan shaam oo berigii hore iminka intan suuriya lubnan falastiin intan israa'iilay degantay qab qeyb misra ka mida intaa isku fadhigaasa ardu shaam baa berigii hore loo odhan jiray marka isagoo halkaa ku safraya oo ciidamada muslimiinta oo meeshaa degan doonaya inuu soo eego ayaa lagu yidhi meeshii daacuun baa ka dilaacay markaasaa abaa cubaydo ka hor yimid bay is arkeen abaa cubayday isa salaameen oo uu runtii aada u jecla isu ya abaa cubayda marka ciidamada muslimiinta o dhanna waa saxaabigii ka mas-uulka walaal iska waran aada bay isu waraysteen wuxu uhi waxaan doonaya inaan noqdo waayo ciidamadii muslimiinta ayaa waxaa hayay buu ihi xanuunkaa daacuunkaa ku dhacay buu ihi marka waxaan doonaya inaan hore u gaadho marka wuxu uhi wal dimaad iska joogtay wuxuu ihi de maxaan ku joogaa buu ihi waayo walaaladay buu ihi xanuun baa haya anaana ka mas-uula waxaan doonaya inaan utaga buu yihi oo aan magarata kala mid noqdo marka cumar binu khadaab baa runtii wuxuu dareemay waana saxaabiga keliya ku ducaysan jira allahuma laa tuxinii bacda abaa cubayda ilaahayow abaa cubayde kadib yaanan noolaanin leanna hadduu abaa cubayda muslimiinta ka baxo islaamkii dadkii wanaagsanaa way ka dhammaadeen waa dadkuu ku ducaysan jiray cumar bin khadaab ayay ka mid ahaa halkii bay ku doodeen wuxu uhi walma waxaad leeda qadarka ilaahay baan joojinaya buu ku yihi marka xadiidkii daacuunka ee maanta gaaladu ay ku dhaqantee la yidhaahdo ha la karantiimeeyo dadka oo kuwa dibadda ka jooga anayaanay soo gelin kuwa gudaha ku jira anayaanay bixin oo inta daacuunka qabto meel ha layskugu ururiyo afar iyo toban boqoloo sannadood ka hor baa xadiis saxiixii ku yimi marka cumar ibnu khadaab muu haynin abaa cubaydina muu haynin laakiin halkii bay ku doodeen wuxu uhi ma waxaad leeda walaal qadarka ilaahay baan ka baxsanaya wuxu uhi nacam nafiru min qadari illaahi wa ilaa qadari illahi ha buu ihi qadarka ilaahayna waan ka baxsanaya qadar ilaahayna waan u baxsanaya buu ihi leanno halkaa daacuun baa jira halkaana caafimaad baa jira buuhi daacuunkaasi waa inaad ka soo cararto oo aada u cararto buu yihi meel qadarka ilaahay caafimaadka u joogo hada daliil caqli ya amiira almu'miniin kaasi waa daliil caqliga buu yihi hal cindak daliil sharci miyaad haysaa buu yihi xadiis rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi marka xadiiskii daacuunka ma hayaan cumar wuxuu yihi maya marka wuxu uhi walma waxaad doonaysaa inaad aniga i joojiso oo aada iga baajiso walaalka abaa cubayda wuxuu ku dhiman doonaa daacuunkaas ficlan nin abaa cubayda daacuunkii buu ku dhintay wuxu uhi igama joojin kartid waanan baxaya sidii buu ku baxay baa la yidhaha abaa cubayda oo waxa keliya wade waxay ahayd yani sideen uga joogaa muslimiintii aan ka mas-uulka ahaa oo xanuunkaasi hayo mar allaaliya markii uu tegunba cabdiraxmaan bin coof soo galay markaasuu maqlay qisadii xadiiskii buu u sheegay wuxu uhi ya amiir almuuminiin alam tasmac hada alxadiis aladi qaalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa nazla adaacuunu biardin fain kuntum khaarijaha falaa tadkhuluuha wain kuntum fiiha falaa takhrujuu minha haddii dhul uu daacuun ka dhaco oo aa ku jirtaan ha ka bixina yacni intiini daacuunku uu ku dhacay waata maanta loo sameeyo in intaa meel lagu ururiyo yacni intiini uu ku dhacay ha bixina si aydaan u fidin kuwa kalena yaanay soo gelin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa inta maanta ay sameeyaan yani inta daacuunkana in meel lagu ururiyo dadka kalena nadaafadoodana la ilaaliyo dadka kalena laga ilaaliyo laakiin afar iyo toban boqoloo sannadood ka bara rasuulku calayhi salaatu wasalaam utilma cumar binu khataab baa yidhi abaa cubayde ha la gaadho dabeete wuxuu ogaaday inuu fogaaday wuxu yidhi ha la iska daayo waxaa xusid mudan cumar binu khadaab radia allahu canhu oo runtii markii saxaabadu ramadaantii ay timid ayaa waxaa la yidhaahdaa saxaabadu si afraaday u tukan jireen allahuma salli calaa maxamed salaadan yani salaatu taraawiix marka isagaa ku soo ururiyey leanna quraa badan baa ku jirtay qur-aankii markii uu iswada jidhay buu yihi isu kaaleer intuu soo ururiyey ayaa ubaya binu kacab oo markaasi ugu qira'a macaanaa ayuu dhiibay wuxuu ihi ubayun baa idin tukinaya si uu nidaamiyo salaadii khushuucdeeda waijtahada ficlan lidaalik ayaa wuxuu ihi aqra'ukum likitaab illah waa ubaya binu kacab isagoo un ku daba tukada ayuu ihi cumar binu khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan maalintii ugu horreysay ee uu isyidhi khudbadee ayaa mimbarkii uu abibakar fuulayey ayuu isku taagay markaasuu yihi nidaamka waxaa ku wanaagsan walaalkii abubakar oo iga khayr badnaa halkiisii inaanan istaagin waxaa ii samaysaan buu yihi jaran jarro yaroo ka sokaysay buu yihi cumar binu khadaab radia allahu canhu halkii u abubakar istaagi jiray meel yaroo ka hooseysa ii sameeyey buu yihi cumar binu khadaab radia allahu canhu markaase waxaa loo sallaxay halkii abubakar meel jaran jarro ka hooseysa taasi waxay tilmaamaysaa buu yihi cumar binu khadaab radia allahu canhu inaan idinka dhaadhiciyo inuu iga khayr badnaa walaalkii abubakar radia allahu canhu wa haadihi nafsuhaa waxay tilmaamaysaa nidaamkii kala dambeynta ee cumar binu khadaab uu doonayay inuu ku abuuro saxaabada gudahooda waxyaalaha maanta aada loo irtikaasiyey ee ay ka hadlaan marka qadiyada yani maamulkii waxa ay ka hadlayaan anhu ayaa la yidhaahdaa maal baa abaa muuse alashcari uu soo dirayey markaasaa cabdillaahi bini cumar iyo cabdiraxmaan bini cumar buu u yeedhay waa laba inanoo u dhalay cumar bin khataab wuxu uhi walaal waxaa laygu yidhi berraa baxaysaan anna adduun baan doonayay inaan madiino u diro dee adduunkan qaada dhexda intaad sii maraysaan laa maanic waa ka tijaarayn kartaan madiine marka aa istaagtaan waa inaad lacagtii sideeda u bixisaan inta ad dhexda sii socotaan waa bedeli kartaan waa ka faa'idi kartaan marka aa madiine istaagtaan waa in iyadoo inteediie oo aanay waxba ka dhinmin waa inaa u dhiibtaan amiir almu'miniinka arrintii baa sidii noqotay cumar binu khadaab markay madiino soo galeen bay u dhiibeen adduunkii loo soo dhiibay oo sidiisii oo dhammaystiran laakiin maxaa dhacday cumar ogaal buu lahaa xarun macluumaad oo u keenta wararka guud ee muslimiintu ay leeyihiin waxa uu maqlay in abaa muusa alashcari uu sidaa yidhi in inimadiisu adduunkii muslimiinta ay ka soo faa'iideen buu maqlay marka wuxuu yidhi cabdillaahi bini cumar iyo cabdiraxmaan bini cumar wuxuu yidhi waxaan idin weydiiyey ma uu jiraa adduunka muslimiinta inaad kusoo baayac mushtarayseen qaaluu nacam waxay hayo way jirtaa miyay jirtaa faa'iide a ka hesheen hayo way jirtaa yaa idiin ogolaaday inaa adduunka muslimiinta idinku aa ku tijaaraysaan abaa muusa alashcari oo ninkii muslimkee noo soo dhiibeen miyay muslimiinta oo dhani awoodi karaan buu yihi nin walba in lacagta muslimiinta loo dhiibo oo intuu ku baayac mushtareeyo uu ka faa'iido buu yihi cumar bin khataab waa maxay idinku ilma cumar baa tiine maxaa keenay in idinka si gaara inta lacagta laydinku dhiibay in laydin yidhaahdo intaa ka baayac mushtaraysaan yacni intii rasmiga ahaydna waxaa geysaan baytulmaalkii muslimiinta wuxu uhi ya amiir almu'miniin dee markaa annagaa safarka soo gelaynayo meel shishana waanu ka imanaynay cid kaloo muslimiintoo soo baxaysa may jirin lidaalik sidaasuu noogu soo dhiibay cumar binu khadaab baa ku yidhi labadiisii inan soo celiya buu yidhi waa mahadsantihiin faa'iidadii aa muslimiinta usoo saarteen wajazaakum allahu khayr ilaahay idinka abaalmariyo laakiin waa soo dadaasheen faa'iidadii aa muslimiinta usoo saarteen uun iskaga soo diray baytulmaalka muslimiinta markaa runtii cabdiraxmaan binu cumar cabdillaahi binu cumar dee waa nin caalima oo saxaabadii rasuulka ka mid a markiiba uu aqbalay laakiin cabdiraxmaan bin cumar oo runtii nimadiisii yareeraa ka mid ahaa ayaa ku yidhi yaa amiira almu'miniin ma waxaad noo dulmiyeysaa buu yihi inaad nagu qaado sharci aan muslimiintu lahayn buuhi intaasoo mushkiladood baad nagu soo rogtay reer cumar haddaanu nahay marka annaguma sharci baana saaran khaasa oo reer cumar saaran oo aan muslimiinta kala saarnayn leanna intaasoo gaara oo dhaqan oo aad annaga nagula dhaqanto oo aanad muslimiinta kale kula dhaqmin baa jira akhiiran waxau ku yidhi cumar bin khadaab haddaad doonaysa buu yidhi inaad noqoto nin toosan oo reer cumar ka mida iska soo celi buu yidhi ribixii aada muslimiinta u faa'iday hadalkii intii baa lagu soo ururiyey waxaa la yidhaha adduunkii oo dhan buu soo qaadeen waxay u keeneen amiir almu'miniinka cumar bin khadaabna inta uu qaaday ayaa waxa uu u diray xaggee baytulmaalka muslimiinta waxaa xusid mudan cumar bin khadaab radia allahu canhu oo ka baxay magaalada madiine oo ka daadegaya meel daadeg ah ayaa wuxuu arkay nin adhi raacaya oo adhiga ku ilaalinaya meel aan roob ku di'in oo allahuma salli calaa maxamedin dooggu uu ku yaryahay markaasaa cumar waxaanu soo maray meel barwaaqo ah oo runtii ka doog wanaagsan markaasaa cumar oo masaafadii way ka fog tahay ninkii adhiga raacayay waxaa la idhaha wuu u socday ilaa ninkii u tegay kaasuu yidhi ayuha araaci miyaad garanaysaa waxa isoo leexiyey ee iga soo leexiyey buu yidhi ma garatay meeshii aan marayey waddadaasaan marayey waxaan kuugu soo noqday buu yidhi mas-uul baad ka tahay xoolahaasi lagu raaciyey sida qaar badan oo kale adiga iyo xoolahaba ay mas-uul uga sii yihiin marka isuma sheegayen cumar binu khataab yahay waal waxaan soo arkay meel xoolaha uga wanaagsan ha ku eegin buu yidhi halkaa xoolaha ee ka kaxee oo meesha halkaa iyo halkaasi iminka u dhaqaaji buu ku yihi cumar binu khataab markaa ninkii baa dhaqaajiyey yacni wuu la yaabay axad asaxaaba cumar maxaa kugu kalifay buu lahay saxaabigaasi ninka halkaa adhiga ku raacaya ee allahuma salli calaa maxamed intaa kaa fog adiga oo dantii muslimiinta haya inaad u tagto oo aad ku tiraahdo war adhiga halkaa ka soo kaxeeyo halkaasaa barwaaqo ah cumar binu khadaab baa saxaabigiibu u caqli celinayaayo intaasiba waa intaan u jooga buu weli muslimiinta iyo xoolahooda iyo naftooda inaan mas-uul ka noqdo oo aan u ilaaliyo ayaa uu leeyahy cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan oo runtii in aynu tilmaano ay tahay cumar bin khadaab radia allahu canhu oo maalmo hadalkii yareeyey markaasaa axad asaxaaba uu weydiiyey oo abi jacda runtii sida uu kaga warramay fii dabaqaati alkubraa libnu sacad wuxu uhi ya amiir almu'miniin maxaad arrinkii wax uga beddeshay wuxuu idhi saddex mid uun baan jecelahay buu idhi inaan dhinto oo dee nin qabrigaa ku jira aan ahay inaan ku jiro jidkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nin camal islaamiya ku dhex jira yacani camal ilaahay ku adoonsaday ku jira iyo camalkaa muslimiinta ka dhexeeya ku mashquulsan inaan noqdo iyo inaan la fadhiisto majlis cilmiya intaa haddii aan waayo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa buu yihi inaan haleelo dadkii muslimiinta ahaa ee iga horreeyey marka cumar oo runtii aynu ka soo warranay sidii aynu sheegaynay marka uu soo galo majlis dumarku ay fadhiyaan oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam sawaxan ay dee ku qaylinayaan oo abubakar oo usoo galay oo cusmaan oo usoo galay intiiba aanay ka xishoonin oo cumar markuu soo galay ay wada aamuseen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi cumar haddii uu halkaa ka soo baxo shaydaankuna waddadaa kaleu ka laabaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cumar oo sidaa ku ahaa ayaa naftiisii waxa uu ku canaananaya inuu jiro wakti firaaqa oo allahuma salli calaa maxamed ka lumeeyey ayaa uu ka warramayay waxaa xusid mudan wa akhiiran walaysat aakhiran oo runtii aynu jecelnahay inaynu iskaga soo ururino caawa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo le waxaa lay tusay xadiis derajadiisu ay xasan tahay aniga oo ceel dul imid oo markii aan dul imid abubakrin ayaa yimid markaasaa mar buu dawlisay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam amaba laba goor buu dawlisay oo aada iyo aada u itaal daran buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa ciddii uu waraabinayey ayaa laba goor oo koob kooban oo itaal daran buu u daray dabeete cumar bnu khataab baa yimid buu hi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa rasuulka ru'yo lagu tusay markaasuu soo daray oo uu soo daray si xooga oo uu soo daray ilaa uu waraabiyey buu yihi dadkii oo dhan buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam falam ara cabqariyan yafrii faryahu markaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxa uu ka warramayey oo runtii ay taasi tilmaamaysay cumar binu khataab iyo sida uu u sugayo islaamka iyo sida uu u haqabtirayo dadka muslimiinta ah ee u toosinayo waxaynu ku soo ururinaynaa akhiiran warqad baa u timid cumar binu khataab radia allahu canhu oo u soo diray camar binu caas warqadaasi uu soo diray camar binu caas oo ah saxaabigii misra qabtay in sha allahu tacaala waxaa ku jira taariikhda cumar binu khataab ilaa afartan dagaal oo saxaabadu ay galeen oo runtii intii islaamku uu ku fidaya markaynu dhammayno taariikhda caadiga ah ayaynu waxoogaa ishaaraad futuuxaadkaasi aynu ka qaadan doonaa xagga dambe insha allahu tacaala waxaa la hahay ninka camar binu caas saxaabigaasi ayaa warqad u soo diray waxa uu ku leeya ya amiir almu'miniin waxaanu ishaysanaa dadkii muslimiinta ahaa dadkii cafwan nasraaniyiinta ahaa ee qibdiyiinta ahaa waxaananu isku haysanaa buu yidhi iyagoo waxay aaminsan yihiin buu yidhi sanadkii webigan niilka ee allahuma salli calaa maxamedin ay biyaha ka cabbaan isla markaa beeraha ay ku beertaan in webigii uu istaagayo haddaan sanadkii inanta ugu quruxda badan aan lagu ridin marka mawsimkii baa soo gaadhay buu yidhi islaamku wuxuu ilaaliyaa curfiga dad ay leeyihiin haddii aanu shareecadda khilaafsanayn dadka uu yimaado islaamku ee uu xukumayo curfigooda islaamku u ixtiraamaa inta uu shareecadda waafaqsan yahay yacni waxay dadkaasi dhaqan u leeyihiin wuxuu ka daadiyaa wax allaaliya wixii aan shareecadda waafaqsanayn marka camar binu caas wuxuu doonayey qibdiyiintii oo dhan oo dad nasraaniyiina oo wax iyagu aaminsan ayaa go-aankaa qaatay waana isku wada raacsan yihin go-aankii buu u diray cumar bin khataab radia allahu canhu waxa uu ku yidhi sidaas ayay sameeyey waxaanay leeyihin webigu wuu istaagaya oo sanadkii mar buu istaagaa ilaahay baa magaratay ku imtixaami jiray oo halka uu soo gaadho go-ayaa webigu oo ficlan imtixaan bay ahayd iyagaba lagu ixtia imtixaamayey sidaa darteed marka lagu rido qofkaa dumar ah oo weliba gabadh la dooraya oo weliba si gaara loo soo dooray ayaa webigu soconaya arrintii baa la yidhaahdaa cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa warqad soo qoray nin muslimana wuu soo diray webiga wuu soo diray warqadaasi qadiyadda warqadda may ahayn laakiin wuxuu doonayay dadka muslimiinta ah iyo kuwa qibdiintaee meesha joogaba inuu qanciyo markaa webiguu leeyahay salaamun calaa man itabaca alhuda waxaa nabadgelya leh qofka hanuunka raaca warqaddani waxay ka timid addoonkii ilaahay ee cumar binu khataab radia allahu canhu waxaanay ku socotaa ilaa niili misra webiga niil ee misra la yidhaahdo misra ku yaalla ayaay ku socotaa buu yidhi waxaan ku leeyahay webiyahow annagu waxaanu nahay dad muslimiina oo ictiqaadsan ilaahay inuu dadka waxyeelo waxna u kordhiyo waxaananu aaminsannahay abuurka oo dhan inuu ilaahay hoos yimaado haddaad webiyahow adigu isxukunto oo aada adigu iswaddana sidaa doonta yeel haddaad qadarka ilaahay ku hoos jirtana waxaanu ku leenahay sidaadii dabiiciga ahayd iskaga socooo qof lagugu ridayo oo bini aadmi maanta kadib ma ay jirta buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu marka aqbaadii oo dhan baa la iskugu yeedhay warqadii cumar binu khataab baa loo akriyaya webigii niil baa lagu riday sidii loogu riday waxaa laga yidhaahdaa min maalinta ila alyawm webigaasi muuga in niil la yidhaahda wa ficlan qadiyaddu waxay ahayd cumar binu khataab siduu u ilaalinayey caqiidada dadka muslimiinta ah webigaasi qadarka ilaahay buu ku socdaa kuma socdo qof bini aadmi oo lagu rido kumana joogsan karo qibdiyiintuna waxaa la yidhaha maalintii kadib waa ay ka mashquuleen qadiyadii ahayd oo camar binu caas ay culays ku saarayeen leanna waa sanadkii ugu horreeyey waa dad ma garatay islaamkii baa dhakadii ka xukumaya diintoodii bay haystaan markii ugu horreysay camar binu caas waxay u qadimeen mawsimkii markuu gaadhay inuu u ilaaliyo caadadii ay lahaayeen wuxuu yidhi caadadaasi hadday keenayso qof bini aadmiya oo la dulmiyo islaamka iyo sharciga ilaahay ma aqbalay